bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacan wanaagsan ayaan howd idinka leenahay akhyaartaana dhegeysataa caawa waa habeen talaada arbaca ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha maarso laba kun afar iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobadan oo caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doono waxaa ka mid noqon doono faafaahinadii ugu dambeeyey duqeymo oo ay diyaaradaha dagaalka ah ay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya oo lasoo warinayay inay ku geeriyoodeen dad isku qoys ah oo deganaa deegaan hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya iyo dadkan oo eheladoodu ay cadaaladda dalbadeen barnaamijkeena ayaanu kusoo qaadi doonaa qodobada kale waxaa ka mid noqon doona taliyaha ciidanka militariga soomaaliya oo faahfaahin ka bixiya howlgal iyo gulif militari oo ka dhanaa al-shabaab oo ka bilaabatay gobolada soomaaliya barnaamijkeena ayaanu kusoo qaadi doonaa haddii rabweyne uu idmo waxyaabaha kale aan idinla wadaagi doono haddii rabi laga helo waxaa ka mid noqon doono baarlamaanka soomaaliya oo mar kale maanta dood adag geliyey arrinta wax kabeddelka dastuurka dalka waan idiin soo gudbin doonaa guddoomiyaha xisbiga daldhis cabdiraxmaan xuseen cadow oo eedeyn u jeediyey hay-adda nisa xilli uu sheegay in isaga oo mas-uul ah si sharci darraah loogu xidhay ee muqdisho barnaamijkeena ayaad ku dhegaysan doontaan haddii rabbi laga helo qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaad dhegaysan doontaan waa farsamadii axmed cali maxamed jaaja mar kale dhegaystayaal soo dhawaada
qor inin qaataa qayr beelo waay maxaa ka wadaa cod baynu rabnaa aab aadaba qor ma qaato aabbeyga qori ma qaatay qalin buu sitaa qalinkuwa dad baa luuqayaa maa ilaahayow rabbi oo raxmaano dalkeenna nabad maoya dagaal waan ka daalnay saaxiibo runtaa weeyaan dadkeenna maxay isku dilaan dadkeenna miis dilaanay waa laisku diraa saaxiibo taas waa taqonnimo war naga aamus doqonnimo maahane doolar bay istaabsadaan alla miyaashiiyaa mustaqbalkeenna aa badbaadiyey
mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay saaxiibayaal meel walba waad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaa naga dhegaysanaysaan mujada hirka dheralkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megaartis qabaha ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa dowladda federaalk ee soomaaliya oo war-saxaafadeed kasoo saartay howlgal laga fuliyey gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa faahfaahisay howlgal culus oo ka dhacay deegaan dhaca degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya oo lagu dilay xubno badan oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo dowladda soomaaliya ay sheegtay inay is urursanayeen in ka badan soddon dagaalame ayaa lagu dilay sida dowladdu ay sheegtay howlgalkan oo iska kaashadeen ciidamada qalabka side ee soomaaliya ee saaxiibada caalamka kaasi oo si gaar uga dhacay deegaan la yidhaahdo baqhdaad iyo weliba deegaan la yidhaahdo baldooska oo hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya howlgalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ciidamada dowladdu ay heleen xog xubno ka tirsan al-shabaab oo isku aruursanaya deegaanadaasi sida warka dowladda lagu yiri kuwaasi uu waday abaabul ee ka dhana halshibe ee ka ciidamada dowladda howlgalkan oo ka dhacay deegaanka baldooska waxaa lagu dilay afar iyo labaatan shabaab ah halka shan iyo toban kaleetana lagu dilay duqeyn ka dhacday deegaanka baqdaad ay oo markaasi al-shabaab ay isku aruursanayeen ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay dowladda soomaaliya si kastaba ha noqotee ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey howlgal iyo guluf militari oo ka dhana al-shabaab wadeen marka laga soo tago ee warkan dowladda ee la xidhiidha in eh, howlgalkaasi ay ku dishay xubno shabaab ah haddana waxaa soo baxaya macluumaad sheegaya in duqeyntaas ee waxyeelo ay ka soo gaadhay dad shacab ah oo isku qoys ahaa oo markaa eh, deegaanada duqeymaha laga fuliyey deganaa haddaba ehelada kow iyo labaatan ruux oo isku qoys ah uu ku geeriyooday duqeyn la sheegay inay ka dhacdo gobolka shabeellada hoose ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo cadaaladda dalbade
yihiin dad beeraaley ah oo meel dhooban inaa oo wax lu- oo lagu rido oo hal famil ka soo jeeda ilaah aastaysta miya haddii dad la dhooxana dadka meelay joogaan hala aasto oo gaara dhimashadu waxay gaaraysaa ilaa iyo labaatan iyo kow ruux aa dhimatay oo hal famil ah oo hal reer ka soo jeeda waxaa dhaawacantay sagaal iyo toban ruuxaa dhaawacantay oo hal reer ah haddii loo sheegi lahaa oo la oran lahaa war halkaa isaga baxa way isaga tegi lahaayeen balse si kiis ah ayaa da- diyaaradihii ugu ugu weerareen beeriyaa loogu tegey waxa ugu daran waxa waaye gabar oo dhowr iyo toban qoys ka soo jeedo waa cunug yar oo afar jir ah ayaa ka fakatay reer dhan waxaa ka fakatay hal gabaraa ka fakatay hala dhooxa laakiin hooyooyin isbitaalladay jiifaan wax gurmud oo u sameeyay hataa inaysan jirin Ma- marka isbitaalka la geeyay hataa dadka badanaan intaa loo soo daabgurayay ilaah xaqiis maahan isaan cadaalad maahan cadaalad hadday jirto dadka meelay joogaan waa la ogyahay ha loogu tago shacabkii aa la lahaynin maantadii aa la lahaynin geedo hoostooda ayagoo taaga ayagoo sooman ee ilmihii inay ka- la soo qaceen ee meesha ee meesha ku dhamaan cadcadkooda qaaraa hidibkooda lahay qaaraa dhaawacooda ilaa hadda ku jiro dhulka aan la laayahay waan haan fimil ilaah xaqiisa maahan cadaalad hadday jirto saan cadaalad ma ee cadaaladda hala fiirsho shalay abaaro sideedii oo kale ayaa dagaal wuxuu ka dhacay deegaanka jambuluul oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo qolada ka soo horjeeday dagaalka kadib een, xalay maqhribadii dad beeraley ah oo deegaankoodii ka soo barakacay oo beerihii usoo barakacay ayaa beerihii lagu duqeeyey oo hal famil ah oo hal reer ah oo gaara dhimashadu waxay gaaraysaa ilaa iyo labaatan iyo kow ruuxaa dhimatay oo hal famil ah oo hal reer ka soo jeeda waxaa dhaawacantay sagaal iyo toban ruuxaa dhaawacantay oo hal reer ah wax dhintay oo dhan isku dar dhaawac iyo dhimashada waxaa waaye waa afartan qofood waay hal reeray ka soo jeedaan caruur iyo haweenan u badan
waa gartay qoysas duqeynta baabiismay haa isku qoys waay wax dhintaba waa hal reer waa hal qabiil waa hal laf waaye wax dhintayna famil way badan yihiin nin inaagtiisa iyo caruurtiisa nin inaagtiisa iyo caruurtiisa gabar iyo hooyada iyo caruurteeda saasay u badan yihiin caruur iyo haweenan u badan wax raga hadda waxaa ku jiro oo dhaaw- dhaawacna waxaa ku jiro laba rag dhimashadana waxaa ku jirto laba rag inta kale haween iyo caruur oo wax dhintay wax gurmada ah shan ma jiro ilaa maya dhaawacyada xalay la dhaawacay saakay ayaa loo gurmaday saaka subax ayaa loo gurmaday ilaa ay xalay qaada mas maamul ah xalay markay jugta dhacday madfac koowaad markuu ku dhacay ragaa u gurmaday oo tuulada deriska joogay markay tageen ayagana waa lagu la dhuftay marka mid kale dad kale ku dhaawacmay oo ku dhintay gurmad saddexaadaa tagay waa lagu dhuftay haddan mid saddexaad dhaawacii xalay dhaawacmay gurmadka ugu horreeyey saakay heleen baqdaad la yihahda tuulo baqdaad la yihahdo deegaan baqdaad la yihahdo jambuluul wax yar u jiraa waxaa u dhexeeya jambuluul iyo basro u dhexeeya
marka maxaa dhibaato siyaa geystay
wallahi diyaaradaan duqaysay anaga diyaaradana duqaysay waxa wax duqeeya diyaarad waaye ma ahan madfacna ma ahan hoobiye duqeeya diyaarad waaye xalay ma dhaceen waxaas diyaarad guuxeedina waa laga maqlay tuuladoo dhan iyo waa waa meelaha diriska waa laga maqlay kulli waa laga warqabaa diyaaradda duqaysay dad shacab ah oo oo maati ah oo beeraley ah oo aan waxba galabsanin oo caruur iyo haween u badan lagu leeyahay meeshaas tirada dhimashada kow iyo labaatan waa dhaawacanu sagaal iyo toddoba iyo toban waa oo hadda isbitaal madiinana ku jiraan dhaawacyada o dhan isbitaal madiina keennay waana waa qaarna waa daran yihiin qaarna waa cintaan waxaa dalbanaynaa dowladda waxaa ka dalbanaynaa dadka waa dadkeedii waa dowladda soomaaliyeed dadkeed dowlad ku tahay dadka ee xasuuqday ee xasuuq ugu geysatay inay xaquuqdoodii iyo cadaaladdoodii ay helaan qoolxun ayaa dhacday ilmo saqiiraa caruur iyo hooyadood oo meel ku gambanaya ayaa la qarxinaya dhibaataa taalla cid wax qabanaysa ma leh Wa- meel waxa loo cuskada ma leh haddii la aruuray la aruurayo dadki waxba qaban waa beerihii bay tabcanayeen beerahoodii baa laga eryanaya guryahoodii baa laga eryanaya harkee baa loo cararaa muslinima haddii jirto oo ay dadnima jirto oo ay dawladi jirto dadkan waxa loo qabto haddaan loo qaban karayna dee waa warcada waxa weye qawda maqashi waxna ha u qaban saddex caruurii hooyadood baa dhintay mid baa madaxiisii meel laga soo raadiyey gobolkii kale saaka la helay ilaa xali baa dhiigloo bax loo baxay xamar ma gawaadhi baa laga waayay ma diyaaradaa laga waayay dhibaata meesha taalla rafaaddaa yaalla madaxweynaha xasan sheekh waxaan leeyahay ummadda wax u qabo haddaanad u qabanayna dee kursiga iskaga deg maca magacuyaal ha u fadhii ummadda ama wax u qaba ama ha u qaban
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan halkaa ugu tacsiyeynayaa eelkeyga dhimashadii iyo dhaawaci soo gaaray anaga aniga koreeta aniga xamaran deganahay laakiin waxa dhibka ku dhacay waa ehelkeyga weeye oo lagu weeraray tuuladoodii iyo beerahoodii haddii loo sheegi lahaa oo la odhan lahaa war halkaa isaga baxa way isaga tegi lahaayeen balse si kiis ah ayaa da- diyaaradihii ugu ugu weerareen beeriyaa loogu tegey waxa ugu daran waxa waaye gabar oo dhowr iyo toban qoys ka soo jeedo waa cunug yar oo afar jir ah ayaa ka fakatay reer dhan waxaa ka fakatay hal gawraa ka fakatay marka annaga waxa u dulqaadan karna ma aha dawladdu waa inay arrintaa inaga soo talisaa weyna saxweyna xasuuqeen ari ari dhintay aad ka hadashaan ari dhintay aa intaasoo aad ka hadashaan bini aadanaa leynaysaan bini aadanaa leynaysaan annaga waana la xasuuqay waxaana xasuuqay dawladdaana xasuuqday iyo diyaaradihii ayaga caabinayana xasuuqday cid kale mana xasuuqin dawladda waxaan ka codsanaynaa inay arrintaasi ay ka soo taliso ee d- ee guddi u saarto ee dhaawacyadii hadda madi- ee isbitaalkan ay jiifaan madiina ay jiifaan ee isbitaal is- isbitaal madiino cisbitaal madiina dhaawacyadu ku jiraan dawladda ha timaado ha aragto isha wixii ayna- wixii na- nala gaaray waa caruur iyo haween waa wax- wax wax la gaaray wax la dilana ha- caruur iyo haweenaa u badan Een, ragga oo dagaalamayna waa ogtihiin oo meeshay joogaan waa ogtihiin anaga maxaan ulaanaysaan maxaa dadka iyaga ulaanaysaan walaahi laysama yeelaayo dawladdu waa inay naga soo talisaa arrintaas ayay ahayd dawladdu waa inay naga soo talisaa ehelkeenaa la baabi'iyey maantadeena la baabi'iyey hantii waxba ma aha laakiin dadkaas nalaga laayay iyo dadkaas dhaawaca oo isbitaal madiina noo jiifo dawladdu waa inay ka soo talisaa waa arrintaas inay ka hadashaa oo ugu weyn yahay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha baarlamaanka iyo xubnaha wasiiradoo dhan waa arrintaas inay ka soo taliyaaniin Een, dhibkaasaan ugu dhacay ee, waxaa u dulqaadan karna ma aha weliba had waxaa la sheegayaa dadaa beerihii ku jira weliba dadaa beerihii ku jiro oo dhaawac dhaawac iyo dhimasho ah weliba dhaawac iyo dhimasho intaa waa kasii badanaya beerihii ay ku jiraan dadkii waa dadkii inta yareed oo la- oo la arkaya lala soo carari waaye dadka howda ay ku jiraan dhowr sano dadka ma- wax ma tacban oo ma shaqaysan oo hadda hadda xoogaa yar la helay nabad yar la helay haddana macnaha dhibkaana nagu dhacay dawladdu waxaan ka codsanayaa inay si degdeg eh si degdeg ah baaqeena ugu soo jawaabto
waa hagaag weli waxaa dhegaysanaysaan saaxiibayaal wareegga wararka dalsan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waa nagala socotaan taliyaha ciidanka militariga ee soomaaliya jenaraal ibraahim sheekh muxudiin oo warbaahinta la hadlay ayaa tali- waxa uu saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya uu ugu baaqay dardargelinta howlgallada iyo gulufka militari ee ka dhanaha al-shabaab waa kan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo faahfaahin ka bixinaya howlgallada socda sidoo kaleetana ee furimaha ee ugu tegay ciidamada militariga soomaaliya
maanta howlgalka meelo badanaa looga jira Een, waad ogeydeenoon malaynaa dhinacaan la yidhaahdo xamar ilaa ilaa marka iyo jilib marka ilaa laamigi nambar konton iyo mataqaanaa ii sheeg namber lixdan dhulkaasoo dhan waa waa laga saaray shabaabka haddana saaka waxay ka bilaabatay afgooye iyo balcad jawhar oo ay kasoo dhaqaaqayeen ilaa mataqaanaa wanlaweyniya saas loo galana waa waa dagaalkaas waa socona marka waxaan rabnaa dalkan haddaan cadowga kala baxno dhaqaale qof la weydiinayo male askarigu siduu maanta ku sugan yahay ku sugnaan maayo guulaystaan idin leenahay waana mahadsantihiin waajibkiin aad gudateen aan laydinkaga mahad celinaa waa waajib idinku aad leedihiin aad gudateen cadowguna intaad haysatiin ma haysto ama mataqaanaa iyaga u adeega yay wax idiin sheegin yay idin cabsi gelinin wax cabsiya yay idin gelin oo ku saabsan in shabaab dalkan oo uu harayo uma harayo dalkan shabaab waddankan waa ka dhammaanaa weliba waqti aan dheerayn ayuu ka dhammaanaa marka dadka waxaa akhrinaya oo faafinaya fikirka shabaab yacal yacaska dhah warkoodana ha dhegaysanina hadduu yimaado maanta war shabaab waa ogtihiin boqol isla socotoo meel tagta miyaad weli aragteen laakiin lagama yaabo intii naanoo indhiinu shanta yihiin hadday yihiin laba boqolna in idin soo weeraraan ma idin soo weerari karaan marka waa gaadmo yaan la idin gaadin waana mahadsantihiin waxaan idin leeyahay guulaysta guulaysta guul iyo baraan
codkaas waxa uu ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sida aad maqlayseenna wuxuu ka hadlayay howlgallada iyo gulufka militariga ka dhana al-shabaab ee socanayo dhinaca kaleetana taliyaha ciidanka howlgelinta ilaalada deegaanka xamar oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu faahfaahin uu ka bixiyey go-aano markaasi lagula dagaalamayo maandooriyaha iyo xaqiijinta amniga caasimada muqdisho waa kan taliyaha howlgelinta ciidanka ilaalada deegaanka xamar
bahda saxaafadda mas-uuliyiinta kala duwan ee halkan ku sugan galabta ujeeddada halkan u joogna waxay tahay inaan shir jaraa'id oo ku saabsan howlgalladii maalmahan aan ku wadnay caasimadda ee la dagaalanka anshaxumada ahaa inaan bulshada la wadaagno waxyaabihii ka soo laabtay maalmihii aan shaqada ku jirnay runtii dhowr habeen ka hor ayaan bilownay howlgalkaas wuxuuna daaraa ujeeddadiisuna ahayd sidii lagula dagaali lahaa wax kasta oo maandooriye ah ee bulshada ku dhaqan caasimadda muqdisho dhibaato u geysan kara ama dhibaato ku hay runtii goobo badan oo ay ka jireen ama lagu iibinayay waxyaabaha maanka dooriya oo aan ku burburinay caasimadda ayaan waxaan kala kulannay inaan ku aragnay qamri xashiish iyo wax kastoo maandoori ah dadka qaarna ay aaminsanaayeen in goobahaas ay yihiin goobo maqaayado ah oo lagu iibiyo waxyaabaha qutuldarooriga sida cuntada iyo waxa la midka oo kale runtii baaritaan dheer kadib iyo inaan u dhabagalnay waxyaabaha goobahaas lagu hayo ayaa waxay keentay inaan meeshaas ka soo qabanno qamri tiro badan oo gaaraya ilaa iyo soddon dhalo iyo xashiish oo bundada ah waan runtii habeenkii koowaadba idinla wadaagnay haddii bahda saxaafadda iyo bulshada caasimadaba intaa kadib howlgalkeeni wuxuu noqday mid sii socda oo joogto ah waxaan ku tagnay goobo badan ay ka mid tahay maqaayad ku taala kilomitr for oo runtii bulshada qaar ay aaminsanaayeen inay halkaas tahay maqaayad iska caadiya laakiin waxyaabihii aan ugu tagnay wixii ay u haysatay ruqsada maysan ahayn taas waxay sababtay marka inaan goobtii ka joojino shaqada aana soo xirno sidoo kale mar kale ayaa dib loo furay isla maqaayadii waxaan mar kale howlgal ka samaynay xalay waxaana gebi ahaanba albaabada isugu dhufanay maqaayadaas oo ku taalo degmada wadajir runtii waxaan rabnaa marka inaan halkan baaq ugu dirno dadka caasimadda ku ganacsada ee goobaha maqaayadaha ku leh runtii soomaalidu way taqaanaa goobta maqaayadda ah iyo goobta oo kafeteriga ah waxaan rabnaa marka waxyaabo badan oo bulshada caasimadda ku nool ka qarsan inaan u baahino oo halkan kala wadaagno waxaan rabnaa marka bulshada ku dhaqan gobolka banaadir inay naga gacan siiyaan sidii aan ugu gungaari lahayn ama aan u baabi'i lahayn dhammaan goobahaas ay ka jiraan anshaxumada haddii ahaa lahayd haddii ahaa lahayd in lagu iibiyo draagiska noocyadiisa kala duwan ee qofka maandooriyaha ku noqon kara runtii intaas waxaan rabnaa inaan bulshada kaga faa'iidaysano halkan galabta fursadeenna baaqaan u diraynana uu noqdo in bulshada caasimadda ku dhaqan ay ogaato waxa lala dagaalaya inay tahay waxyaabo muqaadaraad ah oo dhibaato weyn ku haya jiilkeena soo koray ama caruurteen runtii qof kasta ee magaaladan ku sugan wuxuu jecel yahay inay caruurtiisa noqoto ilmo waxbartay aqoon leh ama dhaqaatiir noqdaan ama macalimiin u noqda bulshada u adeega hadba nuuca ay markaas u bartaan aqoontooda ay noqoto waa idinla wadaagi doonaa qaybo ka mida waa haynaa waxaan rabnaa marka ee, dhammaan bulshada ee, waxaas hore uga ganacsan jirtay waxaan rabnaa inaan maanta halkan ugu sheegno magaaladan muqdisho way ka soo dhammaatay in aad daraar bixiyey ciidan u gaara ayuu u diyaariyey inay la dagaalamaan anshaxumada iyo daroogada intuba haddii marka aad rabto inaad magaalada muqdisho ku ganacsato waa inaad ka shaqaysaa waxyaabaha lagu ogol yahay ee shatigaaga kuu ogolaanay Ee, waxyaabaha aragna waxaa ka mid a maqaayad inaan tagnay shatiga ay haysato waxaa ugu qoran inay samayso cuntooyinka kala duwan waxa ugu tagnana cunto ka mid ma ahayn daroogaa ka mid ahayd shiishadaa ka mid ahayd kiniiniyaa ka mid ahaa wax ka- goobtaas macnaheedu marka ma ahan ee, goob loo xiray si macno daro ah ee waxa lagu xiro waxay ahayd waxyaabihii loo ogolaa ama ee ogolaashaha u haysatay inay ka ganacsato kamaysan ganacsanayne wax ka duwan ayay ka ganacsanaysa waxaasoo ah wax jiilkeenna culays ku ah oo dhallinyaradeenna isbeddel weyn ku samaynaya marka waxaan rabnaa ganacsatada ee magaaladan ku dhaqan ee ku leh goobaha ganacsi haddii ganacsigaaga qof kale oo kuu maamulayo fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad dib u ogaato waxa goobtaada lagu hayo haddii adigu ay ahayd qofka ka ganacsanayana waxaas maandooriyaha waxaan rabnaa inay maanta wixii ka dambeeyo digniin kuu ahaato inaadan ka ganacsan karin ama aadan ku iibi karin caasimadda muqdisho daroogo noocyadeeda kala duwan hadday rabta ha ahaato Ee, dabcan dad qaar laga yaabaa inaysan maandooriya u arag shiishadda waxaa la yidhaah runtii shiishadda magaalada muqdisho ee aan uga aragna maqaayadaha waa shiishad qof ka caba oo ku dhacdhacaya oo darooga uu noqonayo qofka uu ogaan lahayn marka taasi waa dareemi karnaa waxa ay tahay inaysan ahayn shiishad shiishadduna gebi ahaanba in goobaha laysugu yimaado lagu cabo magaalada maalin cadow duqa magaalada muqdisho ka mamnuucay annaguna waxaan diyaar u nahay inaan fulinno amarka duqa magaalada muqdisho waxaan rabnaa marka bulshada aan u tegayno habeen kasta oo howlgal aan samaynayno waxyaabaha ay ka argagaxaan inay ogaadaan in magaaladani ay mamnuuc ka tahay in lagu iibiyo daroogo haddaad shalay aaminsaneed qofkan shatiga u haystaa ama uu ku- ku dhahayay goobtan ganacsi canshuuraa lagaga qaada canshuurta lagaaga qaado ma ahan xashiish iyo daroogo inaad ka ganacsato canshuurta waxa lagaaga qaado waxay ahayd oo aad sheegtay adigu oo aad qoratay codsigaa soo qoratay shatigaa daroogo ah oo bulshadii dhibaato ku ah runtii waxyaabaha caloolxumada badan leh ee aan ku soo aragna waxaa ka mid a caruur aanan qaangaarin ee daroogadaas isticmaalaysa oo isugu jira wiilal iyo gabdho markii aan waalidiintooda la xiriirtana ay ku leeyihiin "Ama wixii aan usoo dirnay ama gurigaan nagu dheganay ku jirtay goormee halkaa tagtay waxaan rabnaa marka baaqa labaad ee aan dirayno inuu noqdo waalidiinta ku dhaqan caasimadda ee caruurtooda aan ka warqabin halka ay aadayaan habeenkii waxaan ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan inay caruurtooda la socdaan ogaadaanna waxa ay aadayaan iyo goobta ay ku socdaan haddii aan qabanno cunugan ee aan ku aragno inuu yahay xaaladii loogu talagalay ee qaangaarka waxaan horgeyn doonaa sharciga hay-adaha ku shaqada leh ayaan ku wareejin doonaa waxaana la marsiin doonaa broseeska shaqsiga qofka dembiga ka gala waxyaabaha la mamnuuco lagu fuliyay ayaan lagu qaadi doonaa
cam ahaan bulshadayna ay cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuuma maqalkiinna alamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasi hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyo uu ku ladnaan dhakhaatiir cilmuloo cudurrada daweyso oo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xiriir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasima waa ku diyaare cid walba ay la xiriir cisbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasusa lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga cisbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid ah kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar iyo labaatan saax heegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqaynayo tallaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba tallaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarabiyaano ama wixii fafaaninta si dheer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
ama taqan faa'iido ma hay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
طاب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa riirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fatimiino jirka uu baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subermarketyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana intaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyey barnaamijka wareegga wararka dalsan farsamada axmed jaaji ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cusmaan indhowi tan iyo kulanti dambo nabadgelyo